waa boqolaal ka mid a dadka ku nool magaalada muqdisho iyo culimadiinka soomaaliyeed oo maanta banaanbaxay kaga xun yihiin waarkii argagixisee dhawaan ka dhacay magaalada madiine ka sameeya xarunta masjidka isbahaysiga islaamka ee muqdisho boqolaalka dadweyne maanta banaanbaxa isku yimid ayaa ka xumaa weerarkii dhowaan ka dhaca magaalada madiine meel ku dhow qabriga nebiga salawaatullaahi caleyh sheekh bashiir axmed salaada gudoomiye hay-adda culamada soomaaliyeed ayaa ku sheegay weerarkii dhowaan ka dhaca magaalada madiine inuu yahay mid lagula dagaalamayo islaamka iyo goobaha cibaadada gaar ahaana magaalooyinka barakaysan ee maka iyo madiine waxaan is leeyahay waxay u socdeen waxaa weeye in ay dadka ku dilaan ayagoo la dawaafayo inay dadka ku dilaan ayagoo xajaraswadka la ag taagan yahay ama maqaamu ibraahiimka la ag taagan yahay ama bayna rukni walmaqaam meesha la yidhaaho oo muqadaska ah in dadka lagu dilaa loo socdaa xurmadii xaramaynka ayaa lagu xadgudbayaa xurmadaasoo xataa gaaladu ay xurmayn jireen bilaha xurmada leh waa la xurmayn jiray makaanka xurmada leh waa la xurmayn jiray xataa gaalada ayaa ixtiraami jiray maantana dad diin sheeganaya islaam sheeganaya ayaa dadkii muslimiinta ahaa meel kasta ku dilaya xataa maka ayay mari hore hadda waxaa laga yaabaa inay dad maaragtay caatifiin ah muctakifiin ah qaa'imiin ah faatixiin ah saajidiin ah inay dilaan baa laga yaabaa ay ku dilaan xaramka maka maxaa yeele diinka muslimka ay raadsanayaan meeshuu galaba waa ka gudagelayaan dadka noocaasa waxaa lagu hortegi karaa waxaa weeye in dadka muslimiinta ah ay midoobaan in dadka muslimiinta ah ilaahay u noqdaan in dadka muslimiinta gaar ahaan soomaalidu caqiidadooda ay ku dhegaan nabadoon maxamed xasan xaad oo ka mid ahaa boqolaalkii dadweyne maanta ka qayb gala mudaaharaadka ayaa sheegay in dadka looga baahan wax badan ka fahmaan waxay wadaan dadka aysan diin ahayn haddana ay tahay mid ka mid a fashilka ugu weyne kooxdan ay wajahayso mar haddii ay weerareen goobihii cibaadada loo aadi jira gaar ahaana magaalada madiine iyo maka ee dalka sacuudi carabiya
meeshaan waxaan fariin ka diraynaa oo ummadda islaamka aan fariin uga diraynaa meelay joogtaba baytka nabiga masaajidka nabiga iyo qabriga nabiga in la qarxiyo waa fariin runtii wax badan lagu qaadan karo waxaan marka rabnaa ummadda islaamka ah inay wax ku ogaadaan hadday waxaasu diinla dir yihiin iyo hadday diin u dirir yihiin waxaan rabnaa in la ogaado ilaahay baa fashilay waa cadow ilaahay waa cadow diinta islaamka waa cadow dadka islaamka ah sheekh nuur baaruud burxan oo ka mid a culimadinka soomaaliyeed kuwooda ugu caansan ayaa ugu yeera dowladda soomaaliya iyo dowladaha islaamkaba inay midoobaan korna loo qaado diinta islaamka si looga hortago fikirka xagjirnimada ah
ilaahay iyo nebi maxamed dadkii dhiba ilaahay wuu laxnaday aakhiriya adduunba ilaahay wuxuu u diyaariya cadaab wax ihaaneeya marka way istaahilaan kuwa maanta intay bamba soo qaateen isku qarxiya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo weliba sidaa janno ku raba askartii u khidbaynaysay nebiga calayhi salaatu wasalaam masjidkaas iyo zuwaarta masjidkaas ayagoo afuraya laayey ee haddana la diin baan u gargaaraynaa waxaa wax muddo badan ka hadli jirnay unbaa qubxigii iyo khubsigii iyo caqligii jaahilka ahaa iyo aqoontoodii hoosaysay ee masaajidda intay dadka u istaagaan ku layi jiray haddana dhihi jiray jihaad baan ku jirnaa tii unbaa si fiican usii cadaatay boqolaalka dadweyne maanta ka qayb qaata mudaaharaadkan maaha kuway ku cusub iyo qaraxyo ka dhaca magaalooyinkay ku nool yihiin waxayse si gaara kaga xumaayeen weerarka lagu qaaday mid ka mid a magaalooyinka barakaysan gaar ahaana magaalada madiine ku aasan yahay nebi moxamed salawaatullaahi caleyh cabdulqaadir maxamed cabdulle v o a muqdisho